afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga jenaraal cabdulaahi cali caanood oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay howlgalkan ay ku beegsadeen goobo ay isku uruursanayeen maleeshiyaadka al-shabaab waxa uu intaasi ku daray in ciidanka xoogga dalka uu burburiyey saldhigyo ay lahaayeen al-shabaab afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa dhinaca kale sheegay in toddobaad gudihiisa howlgallo goobo kala duwan ka dhacay lagu dilay laba boqol oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab xalay iyo saakay howlgallo ballaaran baa waxay ka dhaceen deegaanka ceel qurac oo u dhexeeya gandhibaax iyo ceel ceelbacad deegaankaas oo u dhexeeya gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka galgaduud waxaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan cutubyo ka tirsan guutooyinka gorgor iyo ciidamada sida gaarkaa u tababaran ee danab ay dagaal adagoo ballaaran kula galeen cadowga argagixisada al-shabaab dagaalkaasu xalay buu bilowday gelinkiisa dambe wuxuuna dhammaaday saakay waxaana cadowga looga dilay in ka badan konton dhagarqabe ayaa looga dilay shan iyo tobankii bisha tan waxaa sidaas oo kale dagaal ballaaran ka dhacay geeryaal geeryaal deegaanka la yidhaahdo oo u dhexeeya budbud iyo ceel wuxuu u dhexeeyaa budbud iyo ceel cadde deegaankaas ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo waxaa dagaal ballaaran ku dhex maray ciidamada cadowga ah ee al-shabaab ama maleesiyada al-shabaab waxaana halkaas looga dilay soddon qof dhanka kale gobolka jubbada hoose waxaa ka socday laba maalmood oo isku xariirsan dagaal ballaaran oo u dhexeeya maleesiyooyinka argagixisada ah ee al-shabaab iyo ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed gaar ahaan qaybta afartan iyo saddexaad ee xoogga dalka soomaaliyeed daraawiisha dowlad goboleedka jubbaland iyo cutubyo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee danab iyo saaxiibbadooda oo hawada ka caawinayay labada maalmood oo xoogga uu dagaalkaas wuxuu ka socday meel yidhaahdo weelmaarow weelmaarow waxay afartan iyo afartan kilomitir u jirtaa degmada afmadow waxaa halkaas cadowga looga dilay boqol dhaqardhayarqabe saas darteed bisha tan ama toddobaadkanan ku jirno waxaa cadowga laga dilay in ka badan laba boqol baan dhihi karnaa oo ka mid ah maleesida al-shabaab markii boqol la dilo waxaa caadi ah boqol iyo labaatan kalaa fursada ka baxdo dhaawac noqota mar walba dhaawaco dhimashada waa ka badan yahay konton haddii la dilo lixdan ama toddobaatan baa dhaawac noqota saas darteed waxaan dhihi karnaa in ku dhadhow islaa saddex boqol oo ciidamada cadowga ahu howlgalka way ka baxday oo fursada masleesiyadooda way ka baxday halkaasna waxaa ka soo gaaray jab aad u ballaaran dhowaan waxaa bilaabanaya fayskii labaad ee howlgalka ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo bulshadooda shacabka soomaaliyeed ee taageeraya gaar ahaan cutubyada difaaca shacabka howlgalkaasuna mar dhowuu bilaabanayaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa guulihii wejigii koowaad lagu gaaray inay dhammaystiraan guusha labaadna ay dhammaystiraan iyo dowlad goboleedyada hadda dagaal ka socda sida jubbooyinka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo deegaanadaas oo dhanna dib in loo xoreeyo deegaanada ay cadowga ka joogaan yaan insha allahu rajaynaynaa insha allahu fays saddexaad ama wejiga wakhti saddex fays saddexaad aanaa u baahan oo halkaas lagu gebagabeeyo cadow ku dhammaadana waa rajaynaynaa insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah dhowr maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamada dowladda howlgal ay ka fuliyeen deegaana hoos yimaada galcad ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ciidamada dowladda ayaa maalmihii ugu dambeeyey kordhiyey howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab inkastoo ay jiraan deegaana ay go'doomisay al-shabaab seinab abuukar v o a muqdisho